deegaanka daarusalaam ee duleedka magaalada beledweyne ayaa waxaa gaaray qoysas ka barakacay saameynta roobkii ka da-ay magaalada beledweyne qoysaskan ayaa ka barakacay kaamamka magaalada beledweyne kuwaasoo ka cabsi qabay fatahaadii roobab isbiirsaday oo dhowaan la filayo gudoomiyaha deegaanka daarusalaam suleymaan maxamed shiikh ayaa ka waramaya qoysaska ay dibudejintu u sameeyeen isagoo hay-adaha samafalka ka codsaday inay gurmad la soo gaaraan wiikaam oo kalena insha allahu tacaala saan ayaan usoo dhaweyn magaalweyne ayaan usoo dhaweyn doonaa insha allahu tacaala wixii waxqabad ahna insha allah bulshada iyo caalamka u diri doona iyo hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa si deg deg inay usoo gaaraan duulada daarusalaam oo dhowr iyo toban kaam ay kusoo barakacday kaamka nagaarweyne ayaa ka mid ah kaamka bulri ayaa ka mid ah kaamka siyaalo ayaa ka mid ah marka dhowr iyo toban kaam ayaa kusoo qaxday duulada daarusalaam waxaan hay-adaha samafalka iyo beesha caalamka iyo dowladda
qaar ka mida dadkii ka barakacay cabsida fatahaada webiga shabeelle islamarkaana gaaray deegaanka daarusalaam ee magaalada beledweyne ayaa ka waramaya soo dhaweynta ay u sameeyeen dadka ku sugan deegaanka daarusalaam ee magaalada beledweyne alxamdulilaahi si fiican oo wanaagsanana loo soo dhaweeyey soo dhawaada layiri dowladiina waata ha israkicnina kulleyba alxamdulilah si fiican oo wanaagsanana loo soo dhaweeyey waxay sheegana waa dembi alxamdulilah si fiican oo wanaagsaana loo soo dhaweey xale kule intaasna waan joogaa ilaa iyo labaatan qoys camalna waa dhannahay insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo marka nin alla ninkii islaam ahoo kulley buu nagu imaan karana wax diidaya mala waxaa waa tuuladaas aad bay u wanaagsan tahay si fiicana barakcayaasha loo soo dhaweeyey alxamdulilah mahad ilaaha iskale tuuladaasna waxaa guddoon daarusalaam si fiican oo wanaagsan ayaa nalaga soo dhaweeyey annaga oo maaragtay barakacayaal oo kasoo kacna biyaha marka sidaa aawadeed sideed naloo soo dhaweey sharafta leh kuwo kale oo ila socdo ilaa labaatan qoys ina sidoo kaleentaan rabnaa ma aragtay inay isoo dhowaadaan oo ayagan ay noo yimaadaan oo ay hayaan inay nala soo gaaraan bac iyo ma aragtay sansayeeriyo intaba in nala soo gaaro oo nala siiyo waa u baahannahay dadka uu si fiican u joogo ee ay sugayaan waxqabad ayuu ilaahay biyahan ku keenay waxaan door bidnay inaan bannaanka u soo baxno sidaas tuulada nooga soo dhowayso farsamada leh awgeed oo aan kaa filanaynay iyo dabujidinta kaamka oo aad samaysay aan kaaga rajaynayna wanaaggaas awgeed aan waxaa usoo guurnay biyo tiri badan aan la soo kulannay waxaa cabsi xoogan laga qabaa in fatahaad sameeyo webiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne fatahaadda webiga shabeelle ayaa saameyn ku yeelata qoysaska danyarta iyo aqoonta ee degan kaamamka barakacyaasha ee magaalada beledweyne